waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha weliba heesaha aan idin hayna galabtaa waxaa noo soo xulay haaruun macruuf bal warqadda ugu horraysa adiga la waayo falastiin warqaddan waxay naga soo gaartay dhammaan reer cismaan maxamuud iyo dhammaan reer cabdi nuurre cigale iyo dhammaan reer axmed bashiir iyo dhammaan reer qaasim xuseen iyo korneyl haadi sheekh yuusuf axmed madoobe iyo xaaskiisa marwo maryan cali ismaaciil cabdulaahi iyo xaaskiisii iyo xasan cabdulaahi iyo xaaskiisii cabdiraxmaan yuusuf iyo dhogtor cumar xaaji xasan abshir muuse nuuxow dadkaasoo kala joogay bay yidhaahdeen deegaanada ceel cali beledweyne buqa qable shaaw jalalaqsi gumarey bilaal biyo kulule kurdaaley muqdisho iyo buulo mareer waxay tahniid dhalasho u dirayaan adeer axmed macalin cabdi oo ku magac dheer cagmadhiga iyo waxay yidhaahdeen eedda aamine sheekh yuusuf oo wiil ugu dhashay gobolka banaadir maalinimadii arbacada taariikhduna ay ahayd sagaalka bisha kooiyo tobnaad labada kun iyo lix iyo tobanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey dayax ducaduna waa xaggeena dayaxow sida dayaxa usoo nuur noqonkii dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiisba anfaca aamiin ayaanu leenahay dhammaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdirasaaq indha jucayl iyo xasan maxamed absuge iyo waxay yidhaahdeen geele axmed iyo cabdulaahi qorshe iyo cabdulaahi yarisow iyo waxay yidhahdeen cayduruus cabdi xasan iyo cabdulaahi balwaan iyo cumar kiyow mahad istiila maxamed e abuukar xasan bay yidhahdeen iyo cabdikariin mursal faarax iyo xasan kaafi m shire baadi maxamed haybe iyo cabdifataax sablaale iyo maxamed xuseen tuuraq ammaan cadde iyo mula cabdulxakiim dhammaan asxaabta waxa ay ku sugan yihiin koonfur africa gaar ahaan cape town waxaanay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdirasaaq yuusuf cabdalla iyo nasteexo bashiir oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen cape town waxaana wiilkaasi loo bixiyay yidhahdeen muxsin cabdirasaaq yuusuf cabdalla waxayna leeyihiin muxsin noqo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaa leenahay warqadana waxay naga soo gaartay firdowsa abuukar iimaan iyo cadar abuukar iimaan iyo cabdirasaaq abuukar iimaan iyo naciime cabdulle iimaan iyo leyle cabdulle iimaan iyo shaafici cabdulle iimaan cabdiraxmaan yuusuf fiiqow iyo zahre yuusuf fiiqow iyo najmo faarax fiiqow iyo cabdiraxmaan cali fiiqow ibraahim xaaji maxamed nuux iyo cali xasan maxamed iyo dad kaloo aada u fara badan oo halkan aanu kusoo koobi karin oo kala jooga jidda qulaysa ayay yidhaahdeen muqdisho buurweyn waxay tahniid dhalasho farxad le u dirayaan nuur ibraahim fiiqow iyo gaclisidiisa faa'isa maxamed xasan oo gabra ugu dhalatay degmada jalalaqsi gobolka hiiraan gabadhaasi waxaa loo bixiyey sagal nuur ibraahim waxay leeyihiin soo barbaar noqonkii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin ayaanu leenahay waa tahay heesta ugu horraysa ah in dhegaystayaashaena u soo qabanayno waa cadceed yahay waxaa ku luqaynaya fanaanka cabdinaasir macallin
نقتل كل علوم
heestani waa waaye waaye ibraahim weliba kabanka ayaa saa loogu garaacayaaho ya marka dadku hadda waxay baranayaan dooqii haaruun
horta heesaha sidoodaba waxay ku fiican yihiin in laysku dhafo oo kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambaba la israaciyo aloo weliba aaminsan in dadku ay aada usii jecel yihiin heesihii hore weliba heesaha waa laba nuuc dadka raba muusiga inay dhegaystaan ibraahim waxay jecel yihiin heesaha cusub dadka ereyada iyo miraha iyo laxanka ku raaxaystana qaar badan oo ka mid a heesihii hore dad kaleo waxaa jira iyana dhinac walbaba ku jiro heesihii hore iyo heesihii dambaba isku isku dhegaysan kara oo oo hadba xaalad gaara ku dhegaysan kara yani ibrahim aan kusiiya warqadda dhankaaga noo soo qabo waxaa inaga soo gaartay cali maxamed waasuge cali qoote iyo waxay idhaahdeen salaad maxamed waasuge iyo nuurto maxamed waasuge ubax maxamed waasuge aamina maxamed waasuge adeer cusmaan waasuge nuur iyo adeer faarax waasuge nuur iyo waxay idhaahdeen adeer barre waasuge nuur iyo eedo inshayaar waasuge nuur iyo waxay yidhaahdeen xuseen faarax waasuge iyo xasan faarax waasuge iyo cusmaan faarax waasuge iyo carabow faarax waasuge shariif muumin waasuge iyo axmed muumin waasuge cabdulaahi muumin waasuge axmed barre waasuge iyo waxay yidhaahdeen bishaar baare waasuge iyo adeer xuseen cariifow nuur iyo adeer cabdulle cariifow nuur iyo muumin cabdulle cariifow iyo axmed cabdulle cariifow axmed daab iyo waxay yidhahdeen maxamed xuseen cariifow maxamed dariishad iyo waxay yidhahdeen muxudiin xuseen cariifow cabdi yuusuf cabdi cumar iyo hooyo xabiibo cabdi cumar iyo carabow muuse axmed caafi muuse axmed xaliimo muuse axmed iyo ubax muuse axmed sacdiin muuse axmed iyo nasr muuse axmed iyo nasteexo muuse axmed iyo muhuum muuse axmed iyo abti nuur fidow iyo abti faarax fidow iyo abti cabdulle fidow iyo habaryar madiina fidow iyo habaryar suuban fidow ha ka tegina bay yidhaahdeen habaryar khayra fidow dadkaasna waxa ay joogaan gobolka hiiraan iyo magaalada muqdisho iyo meelo kale oo dunida ah waxayna taaniyad gaarsiinayaan iidow maxamed daaley iyo marwadiisa qaaligaa bay yidhaahdeen raaxo muuse axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda jiira miskiin wiilkaasna waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen mahad iidow waxayna leeyihiin noqo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba faca aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaarta aaba cabdi axmed sheekh cabdulle dhalaweyn iyo aaba ibraahim macalin siraad iyo hooye zaynab cali cabdiraxmaan habaryar daxabo nuux iyo zahre cabdi axmed iyo yuusuf cabdi axmed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed cabdi axmed iyo axmed cabdi axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abshire cabdi axmed eeda faadumo axmed sheekh cabdulle iyo eeda shamso axmed sheekh cabdulle iyo caruurteeda iyo aarmi cumar barqadle iyo caruurteeda iyo odageeda iyo balqiis xasan iyo rufaaci xasan saalax maxamed xasan iyo samsam saalax iyo nimca nuur cabdi dhammaan dadkaasi oo waalidiin iyo walaalaba ah oo ku kala nool kismaayo cape town amsterdam geneva iyo washington waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan mubaarag cabdi axmed iyo marwadiisa farxiyo ibraahim siraad oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada kismaayo waxay leeyihiin isku waara noqda kuwii ubad kheyr qaba kala hela annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray xaawo cumar maxamed iyo caruurteeda iyo cabdirasaaq ibraahim siraad iyo maandeeq ibraahim siraad iyo axmed ibraahim siraad iyo saabiriin ibraahim siraad malyuun ibraahim siraad iyo maryan ibraahim siraad warsame ibraahim sulaad istaahil ibraahim sulaad iyo hooyo khatro daahir warsame iyo hooyo malyuun daahir warsame iyo hooyo hodan daahir warsame iyo abti cabduqaadir daahir warsame iyo mahad bashiir iyo nasteexo bashiir iyo waxay yidhaahdeen cabduqaadir iimaan dhaqane cabduqaadir jiliile waxaana dhammaantood ay joogaan kismaayo waxaana jecel yihiin inay taanayd gaarsiiyaan farxiyo ibraahim salaad iyo mubaarak cabdi axmed oo waxay yidhahdeen dhowaan ku aqalgala magaalada kismaayo waxay leeyihiin guurkiina ha noqdo kii aad ku nasataan ubad kheyr qabana oo eebeda kala siiyo aamin ayaa leenahay haye ibraahim markana dhankii heesaha heestii jacayl gudhay iyo codkii macaana ee imraan jaamac
garaacimoon urayniban kadiga ka tegay gaadhsiinaya garaacimoon urayniban kadiga ka tegay gaadhsiinaya wadda kala shirtaa garu qaadaya qalbigay gubtaan gubaabiya jacaylkayga gurigodobow ma qabo jacaylkayga gurigodobow ma qabo jacaylkayga gurigodobow ma qabo jacaylkayga gurigodobow ma qabo jacaylkayga gurigoda bow ma qabo jacaylkayga gurigoda bow ma qabo jacaylkayga gurigoda bow ma qabo jacaylkayga gurigoda bow ma qabo nadi gaabison layniban guriyo habeen soo gudubidha nadi gaabison layniban guriyo habeen soo gudubidha geed lama hadhaa garu qaadaya gocashada dambaanka garaabaya jacaylkayga gurigoda bow ma qabo jacaylkayga gurigoda bow ma qabo jacaylkayga gurigoda bow ma qabo jacaylkayga gurigoda bow ma qabo geednaba hadhaa garu qaadaya gocashada damba ka garaabaya
intaas haddaan kaga gudubno dhegaystayaal heestii jacayl gudhay markana dhinacii waraaqa warqadana waxa ay leeyihin marka hore waanu salaamaynaa dhammaan asxaabta laantaafka soomaaliga ee v o a gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka waanu idinka qaadnay daandureeya canshucuud cashaanaa u qaaday daandureyna wuu idin maqlaa warqadan waxay naga soo gaartay hooyo xaliimo waa sugaya habar aamino waa sugaya abdigeedi waa sugaya muuse xasan xuurshow iyo xuseen axmed maxamuud iyo muumine axmed maxamuud iyo xasan axmed maxamuud iyo cali bariise maxamuud axmed daayir cusuble iyo cismaan xasan maxamuud iyo muuse xasan maxamed iyo ismaaciil faarax amiin xuseen faarax amiin maryan faarax amiin iyo xaawo cabdi cumar iyo hooye faadumo qalbane iyo faadumo xuseen cali faadumo qalanjo iyo maryan cali xasan xakiimo hiraabe cadow iyo deeqe muxidiin xuseen iyo liile cali maxamuud raaxo cali maxamuud iyo axmed cali maxamuud saleebaan maxamuud dacar iyo cabdulaahi dacar iyo cilmi dacar dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan faarax axmed maxamuud iyo marwadiisa sacdiye faarax amiin oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda wardhiigley ama warta nabadda gabadhaasi waxaa loo bixiyey sakiya faarax axmed maxamuud waxaan leenahay sakiya ducada annagaa naloo soo riixa ibraahim soo barbaar noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda waa anfacda aamiin ayaanu leenahay aamiin aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo khatra maxamed maxamuud sambal iyo hooyo kiin maxamed maxamuud sambal iyo waxay yidhahdeen aabe sheekh cabdiqaadir xaasho cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamed cabdilcasiis xaasho cali iyo xaaskiisa faadumo maxamed ashkar iyo caruurtooda iyo xane cabdicasiis xaashi iyo waxay yidhahdeen mubashar sheekh cabdulqaadir xaashi iyo rashiid qadra cali carte iyo badro qadra cali carte iyo mubashar qadra cali carte iyo waxay yidhahdeen cabdiwelid dabaley iyo maxamed caruush adeer cabdirashiid xaashi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen axmed xaashi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdinaasir xaashi cali xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamed xaashi cali madow iyo waxa ay yidhaahdeen cabdikariin xaashi cali madow iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo eedamaryamo xaashi cali iyo caruurteeda iyo cadar xaashi cali iyo caruurteeda dahaabo xaashi cali iyo caruurteeda iyo safiya xaashi cali iyo caruurteeda iyo faadumo xaashi cali caruurteeda iyo khaliijo xaashi cali iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen cabdiweli dabaaley iyo maxamed caruush iyo shidiyo dabaaley iyo deeqo dabaaley dhammaantood dadkaasi waxa ay kala joogaan maraykanka soomaaliya etoobiya kenya sbain sweden iyo u k waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan iyagoo qaarkoodna ay kala joogaan soomaaliya etoobiya kenya iyo sbain sharmaarke cabdicasiis xaashi cali iyo yusra qadar cali carte oo arooskooda uu ka dhacay minneabolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxayna leeyihiin ducada idinka la waayo waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii lagu nasto eebana uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin aamiin markana aanu ku laaxna kaalmihii sugaanta ibraahim waxaa noo soo qabanayaa heestan waxaa la yidhaahdaa yeelka yeelka yah
aday ku taallaa haye mashaakilkaaga qaado adiga saa doonta ka yeel ha ila soo doonan haa waxaa ku luqaynaya eeban xariistii jannaha ka waraabiya fanaankii weynaa xasan diiriye faarax
jacaylaan yarayne iyahow tayo yaray yudlila tege jacaylaan yarayne iyahow tayo yaray yudlila tege Thank you.
warqadani waxay naga soo gaartay ibraahin waxaa halka salaan kal iyo laabaan uga diraynaa bay yidhaahdeen dhammaan laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaana daadiyayaasha barnaamijka waxaa tahniyad dhalasho diraya cumar maxamed soomane oo ka mid a shaqaalaha t v-ga yunifersal ee magaalada garowe guddoomiyaha dalladda bunsa nuur shire cismaan guddoomiye ku-xigeenka dalladda bunsa seynab ismaaciil maxamed waa agaasimaha dalladda bunsa bashiir siciid ismaaciil iyo amaal cali maxamed iyo maxamed cabdirasaaq ciise oo ku magac dheer xaafid iyo axmed muuse maxamed oo ku magac dheer walow iyo saleebaan maxamuud xasan iyo cabdiweli cali cabdulle oo ku magac dheer timcadde iyo kaaha khaliif furfaa iyo xaawo cabdishakuur iyo cabdulaahi faarax mustafa faarax xirsiye maxamed waraabe aadan goos maxamed cabdiraxmaan cali casaanyo dhammaan dadkaasi waxay tahniyad dhalasho u dirayaan agaasimaha dalladda ururada bulshada rayidkaan dowliga ahayn ee bunsaa bashiir siciid ismaaciil iyo xaaskiisa qamar cali aadan oo wiil lagu dhashay magaalada garowe wiilkaasi waxaa loo bixiyey salmaan bashiir siciid ducaduna waxay yidhaahdeen waa xaggeena salmaanoo soo barbaar ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa dadkiisaiyo diintiisaba waxtara aamiin dhambaalkana waxaa uu falastiin nooga yimid axmed cabdiqaadir iyo waxay yidhahdeen safiyo cumar cabdiqaadir iyo cabdiraxmaan axmed cabdiqaadir iyo ridwaan xasan mahad iyo cabdixamiid xuseen cumar aflow iyo ismaaciil cali cabdi taxta iyo waxay yidhahdeen abuukar salaad diiriye ferey dhammaan dadkaasina waxa ay hambaliyo gaarsiinayaan cabdifataax cali shariif iyo aanise axmed xaaji cabdulqaadir oo aqalgalkoodu uu ka qabsoomay degmada waa beri ee magaalada muqdisho waxay leeyihiin ducaduna waa xaggeena aamiin ayaanu leenahay isku waara noqda kuwii ubad khayrqaba kale hela
xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa heesuhu ma kala dhacaan galabta sidaan dhegeystayaashan mar horeba u sheegno falastiin waxaan soo qabanaynaa codkii cabdi taaliil warsame jacaylka walaalaayey jacaylka u waalidkaahi wadnaa labadiisa
ibraahim heesaha waxaa moodaa qofkan af soomaaliga si fiican u baran yaanu dhegaysan inuu yahay haye heesaha af soomaali ku dhan yahay haye bal aan eegno heestan uu ku luqeeyo fanaanka cabdi taaliil warsame
waqta shalay naga tago midba haddan oo ah weli kale wuu soo socday socday waygu wuxuu keenayaa dunida farax iyo walaac midnaan weel cid ugu jirin ugu jirin waqta shalay naga tago midba haddan oo ah weli kale wuu soo socday socday waygu wuxuu keenayaa dunida farax iyo walaac midnaan weel cid ugu jirin ugu jirin isweydaadka xilliga dadigo weynahayo wadiyo gabow baa ku jiray isweydaadka xilliga dadigo weynahayo wadiyo gabow baa ku jiray sidaasi waaya arago wariyo sheeka ku jira wiilkiyo gabadhii israba tariiqooda wada sidaasi waaya arago wariyo sheeka ku jira wiilkiyo gabadhii israba tariiqooda wada jacayladan waa liidahe jacaylka waa laalahaaye jacaylka uu waalidkahe gudalabaadiisa qaale jacaylkooda kuwe jacayladan waa liidahe jacaylka waa laalahaaye jacaylka uu waalidkahay walaalabaadiisa qaale jacaylkooda ku dadyahowna wareeyahayy marmadna wanaagsan idinkaana walaaciya marmadna wanaagsan hablayowna wareeriyay marmadan wanaagsan idinkaana waraaciya marmadan wanaagsan niniya waagii adduun doorka ruuxii wacnaa lexad waafiya lahay lahay quruxda ku wanaagsanaa wahiyan geeriyoon waayelnimada cunayso way cunayso niniya waagii adduun dora ruuxi wacnaa lexad waafiya lahay lahay quruxda ku wanaagsanaa wahiyan geeriyoon waayelnimada cunayso way cunayso wejigu wuu dumayaa xubnuhu way wiiqmayaan xoog waa laga waayay wejigu wuu dumayaa xubnuhu way wiiqmayaan xoog waa laga waayay
anu intaasi ku dhaafna codka macaan ee fanaanka cabditahliil warsame markana aan waraaqihii kusoo noqono he marka ugu horeysa waxay leeyihiin waanu idin salaamaynaa dhammaan v o a gaar ahaana daadiyayaasha barnaamijka waanu idinka guddoonay waxay ku bilaabanaysaa hooye xabiibo jaamac khayriyo hooye faadumo shariif iyo hooye xaliimo cilmi dheere hooyo barwaaqo iyo aabba sheekh cali xirsi iyo adeer maxamed biixi colow iyo aabba cali muumin aadan liibaan salaad maxamed iyo xaaskiisa leyle maxamed faarax iyo caruurtooda nuurudiin cali muumin duniyaa cabdidheere iyo caruurteeda iyo muxubo axmed cabdi saygeeda iyo caruurteeda iyo zahra cabdidheere iyo nimco axmed cabdi iyo caruurteeda iyo kowsar sheekh cali seynab sheekh cali nuurudiin sheekh cali axmed sheekh cali saamiye maxamed cismaan iyo cabdiraxmaan sheekh cali iyo cabdicasiis cali muumin idris cali muumin iyo cabdulaahi sheekh cali dhammaan dadkaasoo kala jooga muqdisho kismaayo jarmalka maraykanka hargeysa jigjiga holland waxay taaniyad dhalasho farxadle u dirayaan maxamed sheekh cali xirsi iyo faadumo ayaan cali muumin oo wiil ugu dhashay dhowaan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya wiilka reerka kusoo biiray bay leeyihiin waxaanu leenahay allah ha ka dhigo midkii loo aayo oo waxtara dadkiisa iyo dalkiisa aamiin ayaan anaguna raacinayn waxaa noo baaqayaa ay faadumo cabdulo warsame daangaab iyo ayo maryamo maxamed diirshe iyo waxay yidhahdeen ayo zahro maxamed diirshe saaruuja loo yaqaano iyo habaryar xabiibo sheekh cusmaan iyo habaryar khatro sheekh cusmaan diini degan iyo habaryar caaisho sheekh cusmaan diini iyo habaryar waxay yidhahdeen firdowso sheekh cusmaan iyo habaryaryaal sacdiyo sheekh cusmaan diini iyo faadumo sheekh cusmaan diini iyo waxay yidhaahdeen dooyi nasteexo mucalim ciise xaashi iyo farduuso bootaan xaashi iyo mulki xasan gaabow iyo waxay yidhahdeen abtiyaal oo kale ah maxamed sheekh cusmaan diini iyo cabdi khani sheekh cusmaan diini iyo waxay yidhahdeen shaafici cabdulaahi maxamed diirshe iyo weriye ibraahim xaashi cosoble dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan aabe cabdishakuur macalin ciise xaashi albedri iyo hooyo aaminu zaara sheekh cusmaan diini oo wiil ugu dhashay guriceel waxaana wiilkaas loo bixiyey maxamed shaakir waxayna leeyihiin ducada waa bahda v o a waxaanu leenahay soo barbaar noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin haye ibraahim gebagabadii barnaamijkan waa kusii saqaynaa waxaan dhegaystayaasheenna falastin u soo qabanaynaa heesta mahadhada waa codka macaan ee cismaan gacalow heestaasi ayaana gebagabo u ahayd guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa noo soo xulay haaruun macruuf tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
waxa aan maleeyey sii muuqan waayey maankayga xadaya waa muhaashadaadi waxa aan maleeyey sii muuqan waayey maankayga xadaya waa muhaashadaadi mare jacaylka ila maxdumaye mare jacaylka ila maxdumaye ma ilaawin maano mahadada jacaylke ma imiray anugu walayla maage walayla maage waxa aan mishiiyayaa maalmahan tabaaya marbaa iga gadmaanaya wama maqnaanshahaagii waxa aan milkiiyayaa maalmahanintabaaya marbaa iga gadbaanaya waa maqnaanshahaagii maari jacaylka ila maxdumaye ma ilaawin maal mahadada jacaylke ma imiray anun walayla maage walayla maage waxa aan madiidaa malaba ay u qaataa kolka aad micinka masanuuni waydi waxa aan madiidaa malaba ay u qaataa kolka aad micinka masanuuni waydi maari jacaylka ila maxdumaye maari jacaylka ila maxdumaye ma ilaawin maal mahadhada jacaylke ma imiray anu walayla maage walayla maage kollow waxaan mardoodaa muxubbadu ijiidhaa muuqaaga quruxdee rabbi kuu manaystee waxa aan mardoodaa muxubbadu ijiidhaa muuqaaga quruxdee rabbi kuu manaystee maari jacaylka ila maxdumaye maari jacaylka ila maxdumaye ma ilaawin maal mahadhada jacaylke ma imiray anu walayla maage walayla maage
maaha